runtii horumar weyn baan dareemaynaa kalsooni badanna waannu idinku qabnaa waxaa la yidhaahdo feejignaanta iyo diyaargarowga iyo saaad u diyaarsan tihiin habdhaqanka aad oola dhaqmaysaan bulshada intaba waan bogaadinaynaa waxaan rajaynaynaa inay magaaladeennu ay nabad noqoto cadowgu wuu fara badan yahay ku dhex jira shacabka ku nool magaalada muqdisho iyo hareeraheeda ee laydiin egmaday inaad maaragtay aad dabar jartaan keliya maahan khawaariijta aynu la dagaalamayn maahan waxaa ka mida nimanka xashiishka ka ganacsada ee xashiishleyda waxaa ka mida kooxaha weerada la yidhaahdo waxaasoo dhan innagay inoo taala annaga waxaa weeyaan ilaalinta muwaadinka naftiisa iyo maalkiisa qofku inuu xun yahay cabtooy uu yahay falsamo xunxun uu ku jiro ma aha inaan dilo innagu sida cadowgoo kale waa inaan qabanno oon wacyi gelinno oo aan u sheegno waxaan uu gacanta kula jiro inuu wax xun yahay sidii uu ku noolaan lahaa ee ku badbaadi lahaana aan ka shaqayno cadowgana innagu aan uga xigsan lahayn aad baa u mahadsantihiin